salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugun sidiilaka dhowaada xubinta caafimaadka ee barnaamijka bandhiga raad iyo hawarsan ee magaalada baydhabo oo maalintaha hadday isinku barateen inta isinku dhuunta raad iyo hawarsan ee magaalada baydhabo hataba gee kubanta caafimaadka iyo geedka barnaamijka bandhiga qaybkuwa tuwaybaanu kafaaqidi doonne tii baydalan kasow udurka oo dhibaato horgun usukahay amaba usukahay bulshada kanoo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oonu geedka waryaabo badanu ka ogaado doono iyo ona tii baydi labaati afartii bila saddexa sanadkii lamadakun toban todobaya kabeeganayti maalinta adduunka tii bayda hataba geedka barnaamijka weyba martinigaha doctor isaaq maxamed tirow oo inta badan kasow non khabiiran dhinig iyo tii bayda cudurkaasay warwiyiisu ku kasow unaana walbadanu ku weydii doon doktorkii amaba islamahra-aantaasi una kabooganay xafisyey waybanu usiniin kuwalbay marxaaradda tii baydi eeta iyo waryaabaya sababaasa iyo wali laku qaadow is onanayn sharaho waraysi dhinaayo fara badan taabado dhugunsidyaala ka dhowaada
su-aalaadi weydiida oo ah tii bayda iyo inay macluumaad aada ku dhiibto sida runtaw shalay walihay tayhe an hoob aanu ku bila horta magaala kika isaaq maxamed isaaq tirow iyo langorode walina ka howlgalay isbitaalka tirow hosbitaal langorode ya ka howlgale hoobaan ku hadala t b da t b da cudur soo jireen ew oo muddo badan ha jaray oo ilaa iyo la gorodow boqol i dhowr sano jara wali la reeyhe t b da kun sagaa kun sagaal boq kun sideed boqol iyo siddeetan iyo lamadii ya la ogaadiya la ere t b da marka in korreyta la ogaadiyo walasheenow iyo qaab kalan daaway kor iyo walaagaas xilliga la ogaadiyo markuu tibeyda noocaas ah maaragtay xilligaas la ogaaday weli dareemo kor tahay inayo muddo badan ha jartay oo cudur la gorado etaa macluumaadshee iyo macluumaadshee walbadan laku haay iyo dareemo korta cudur dad badan dhamaay ini etana dareemo korta dad badan iyo aqoonteelan la hayna sidii unuub hadeerni hediyadii hore iyo daawo baan laha in la hadeeri xilligu hata la rooga oo qarniga labaatanaad ama koob iyo labaatanaad laka jara weli kumid ataa daawooyinka oo inta badan global fanka kumid ah global fan t b ga kumid ahoo mamarata global diseaska kumid ahoo caalamka aqoonsaday inay cudur dilaa ah ayin oo weli liska dareeyahe markii la sheego malaria iyo t b iyo h i v ya liska daree global emergency diseaska markuu wali waaye taas wali edaayase iniyo cudur halisa eeta inkastoo wadamada caalamka intiyo badan hasku yaraayano isku dabargooyano wadamada africa iyo asia ka badanta siiba soomaaliya oo kale burburka ka jara oo nidaam shamiilan rahawan lahayna dowlado xoog badan muddooyinkulan aragna sababan eeta faafitaanka cudurkaas marka cudurkaas wali la ero karo cudur halis ah muddo badanna hajari oo maaragtay waana caan eh la gorodow caalamkan ini emergency ay la aqoonsaday dalka kii kanna muddo badan daawadiis la wadi walina maaragtay muuqata inay cudurku hata laftatiitan dadkaana baradasho badan anwaaldhadan aqoon fayl anwaaldhadan xillo wali hadeernahay qofkii t b la koohele la era boor la duubadaayo anina geeg walse ay dhii eraw bal hata wal horumaray ids bala sheegadahay ids hala oo heli bala erahay t b isku dhaafa waana de qofka heer wali la deeray hata laka dhiirada t b hala oo baaroy la era ma qofka t b aan isku shakaysan la era baa la deeray marka hore markaasna wacyigelintii inay suubadiyaan umaleha t b da weli kumid a taha cudurada liska daaraw ama communicable disease langorodow waan wali kumid a taha cudurada faafaw oo dilaaga e halista ah welina kumid ata cudurada laku horseeda karo oo kahortag leh yaa kumid ata waana weli la reey cudurada fudud oo la daaweey karo daaweyntiina sahlanta hooba dhakhtarka iyo bukaankaba iswaafaqan daawoba la hela t b da calaama maaragta saas yaa macluumaad shee kooban wal geeko ilama lagu sheegi karo buwaag tira badan laku qori markuu hadda intaasa ka gaabsada ta badan t bda cudur oo isla markaasay nankaha ta badan ee oo abaaraydhs adiiba hadalka ka sheegtay doctore marka may sheeno koro oo cudurkan oo t bda dhanka ka dhiyo oo siyaabo sida dhanka ka dhiyo ma eed cudurkan
ha su-aal muhiim ew cudurkan wali la reeyahay microbacterium tuberculose bacteria la rawa sheenas oo qof ka qaba aan gudbiyaw dadka intiiskale mycobacterium tuberculose cudur bacteria lingorodow oo qofka qufahaw oo sanbabshii markii isu qufaha iyo markii isu kooda markii hindhisooda iyo markii isu tufud ha ku bahaasa yaa dadka kale fiyaawaya asiibase taasa dadka maaragtay lagu shal qaade waana waa sida inka sahlangu meelo inka muhiimsan oo lagsugu qaadawna overcrowd yaa la raa ama meelo dadka ka badanyin sida huteelada isbitaalada iyo masaajidada huteelada iyo malaraay garoonka diyaarado ama kambanooniga meelo dhalinyarada ka qayilaasa meelo bulshada inaska kooyaasa sida maaragtay immigrationada iyo lamid a meelo dadka inti ka kuluman ama ka daayo koran qof qufahaw suurta gala korta inay cudurka kafidi meelaas oo kale meelo unka muhiimsan baabuurta oo kale oo muraadooj oo dalaacyin ama maarata hirinyin oo kale ama diyaarado oo kale inta badan qofka meel alla meeli dadka ka badan yihi hawadii hirinta hooba isaku qufaha dadka intiis kala deersiiye marku saas daraadiye cudurada faafaw ya kumid ay waana cudur halis aw waana la daaweeye karo marka inta badan dadkama tbda kaliya astaamo laka kaso ma ayn maqofi laka kasay mise astaamo ninku sheeg boonanka tbda mada kaliya laka kaso
tbda calaamado laka kaso wala in shal qaadana lama qeybood tbda horta yaaba lama qeybood lan shal qaade qeybta ole waaye balomanory tb yaa la eraaya sanbabka ka dhiyaas qeybtano jirka intis kale yaa ka dhiyaas sida lafa maskanta oloolada iyo maaragtay qirare meelogaasya ka dhiyaas markun inta badan tan hadda soomaalida tibishan gorodaas wali kumid ahaa tan lalaqufahaw yo anka muhiimsan ama qaaxo ballan biyah ama maaragtay tan lalaqufaha sanbabka ka dhiyaas taas boqolkiiba siyeetun waa la araa tbda intiya kale markii lan fiiri taas inta badan wali langoroday t b sanbabada ka dhiyaas yaa la eraa taas oo kale inta badan calaamadoosha wali inka muhiimsan aha calaamadoo inka muhiimsan oo calaamadoogaas t b da lata wali kumid ahaa gufo oo joogto ahana nagadow qandho dhiditamiinkii ah kaagta oo mararka qaar dhiig la socda qofka miisaanshi oo isdhimaw cuntada oo ku gohow calaamadoon waa anku muhiimsan haanoo kalena walka araga koro taas wali calaamad gaara in ataha t bda sanbabka ka dhiyaas ama haan kale oo balmonary iyo non balmonary la raa haan sanbabka ka dhiyaa ma haan kale banaanka ku ah wali langaroday calaamadooba muuqda qariirka laftatiisa haboge banaanka kooyaha fuurade ti dadkaan horodow ama maaragtay gaamashow iyo wali araanba maaragtay saas oo kale yahanagade inkastoo isku meel ay ka dhiyaayaan laakiin shishal iyo calaamadoosha haanoon lafaba yaa ka dhigaayan haanoona combyuterka iyo ama aalado bershaw laka ogaado karo markuu horta saasa inshal bahaaya calaamado onka muhiimsan oo t b da sanbabka laku ogaada oo boqolkiiba siyeetun t b da markii la xisaabaw ku ah waana tan keliya faahfaahsada la iska daarawna ah wala calaamadoosha anka muhiimsan qandhada quufaga hamiinkii inbadan iyo dhidid hamiinkii ah iyo maaragtay calaa mararka qaar oo dhiig ha rahaw oo qofka miisaanshi oo dhiyaw iyo maa la rahaaye haanaas oo kale yaano lamid ay cuntada kugohoya anka muhiimsan marka tusaaleahaan madinaanka ka dhiya tibeyda oo kale islaku ka hortago korma xarumo caafimaada kuhaya mise ka hortaga isu daawisa mandisu isku dareem oo kale isticmaalo jirta
ka hortag tibeyda lata runtaw laakiin qof kooba ka dhiyada ka hortag kale ma leha isbaare laakiin ka hortag wali kumid ahaa talaalka langorodow b c g ga wali kumid ayaha ka horseedowka cudur kun t b da ya kumid aye iyo ini la ilaaliyo sababoogi ka kooyasi ama maaragtay t b da ka kooyasi ini laisku ilaaliyo sida maaragtay oo qofkun hoo haddii hooba uusi infection ama feero ka dhihi ama wal nuglayow ka dhihi maadaama cudurkun qofka isoo jirshay ka jaar muddo badan noolada kora markuu t b da oo qaabka lagu korseeda unka muhiimsan talaalkaasa ku mid ah laakiin qofkay ka dheeda meelo unka muhiimsan seeda wali waaye meelii xarun t b aho ama maaragtay daawaris baaris ammaan a uska hela kora yaa ina seeda fayle gobolka kii kan xarumo badan ya ka yaala jareen muddo ka hor xarumooyinkii kayaali maaragtay qaarsho hiramen qaar shonsid la fadaayay oo lanka talagalay weli hataman shaqeeya haya waana de maaratay qofkii t b unasku shakiyoona meelala meel harun aho an dhow ina seediya laka taliya weliba t b-da wali kumid ataa cudurada golobalka ah oo daawadiyo ibaaro shoba ina beesalaan dadka lanka adeeg lanka talagale kumid ata walow hada me adeegii la fadaayay anka jarna gobolka kiikana oo meelogii la fadaayo degmo kasta inay hal xarun weeldhato iyo anka yaraan la fadaayo male hada degmooyinkii dhan male maaragtay muwada hela koraan adeegii caafimaad muwada deerna adeegyadii kale ku sahlnayaba deeri waaysan t b ma deeri korta waa horta qaabkaasyaa anka muhiimsan oo ku horseedowka cudurkun qofka oo la daaweeyo oo si dhaqse lan daaweeya yaa ku horseedowka ku mid ah iyo qofka oo lala dardaaramo oo la era si sida cudurku waan ka fideeye marka qufahaas karka afka saaroy marka koodaas karka afka saaroy marka hinjisoodaas karka afka saaroy marka tufaasa weeldeebka jarta meel munaasab ee ka tuf la era wali kumid ataa ka horseedowka iyo tallaalkaas iyo qofka oo dhaqsal iyo lan daawaya ka horseedowka hanaso tibeyda daawilata daawooyin ee meegabil amalka koobini
haa taas farsamo gaar ah oo maaragtay howlwadeenada caafimaad gaar awow laakiin haddee inta badan sida un hata ogna hal sano iyo anka badan meelo bershootan oo hanagati inta badan hal sano oo la daaweeya arhaa ama toban laba bilooda la daaweeya laakiin istaandarada ama maaragtay hata degsan li bilood ilaa siyeed bilood yaa laku daaweeya qofka hadba waala kahirantaha nooc t b da laku helaya kahiranta iyo maarata sida markaas dhakhtarka wala daaweeya usan aragaw yaa ka hiranta markun wal angohon oo daawtibi haa muddadaas la qaadaday angohon ma jarta laakiin wali waayo wala angohona hata sida la ogi bilo lihaad libilood ilaa siyeed bilood yaa qof kasta ina la daaweeya angoron hadba sidiiyo maaratay usoo kategorigii lan fiiriyaw marka qofka tiibeyda mada daawada qaadow walyaabo is inta badan isticmaalow ma eegin oo ku duunina daawooyinka kale madis qaadow wala is isticmaalow
haa inta badan cudurkun muddo badan maadaama ushajari dadka weli intiyo badan ogina war suuqeedshoka ogina ama idaacado sidoo hataa sidoo maaragtay waraysiga hadda warsan oo qaadahayta oo gudbiyaas oo kale aqoontiya ku helaayana wala laku laku dheeradaw iyo walalakaka walalaka dhagadawba inta badan t b alku helay haa haan isku ilaali haanka dhago iyoba dadka baere markuun walaa inta badan in laka dhagada fayle wali waayo raashinka nafaqada le ina isticmaala ina nadaafada iyo qaabka ugu fogi usan qof haw iyo ina ilaali ya ku mid e wala gaar aho hata oo saas e kale ma jaraan laakiin wali waayo ina nafaqada ka ilaa ilaalsada in wali dhaktarka ku reeba siyaabo badan iyo wal badan oo lasku reeba wa jiraan waa hadban wali ka hirinta hadba cudurka qofka ah maadaama qofkii qof haw inta badan inayo walay qofugaas hakiyaw ama wali qofku inay qofka kale ka daara sababaw sido maaratay inay lamaano shay ku haada iyo walamid ah inay qofka noocaas oo kale lakala taliya macquulu laakiinna dee wali ka hirinta hadba dhaktarka talada uska siiya waa ka hiranta ma e wal gaar ahoo maaragtay adaleehas ku alifadaas ma eh waan wali lambaahanya qofka intii daawadaas inta reertay inay nasiinyo in nafaqa us hela wala anka muhiimsan kaalmayawhaana saa kumid a iyo in dadka isku ilaaliya dadka helshay e iyo dadka usala nooli ku ilaaliya cudurkaas isuba dhibaato ka haya marka dictor waa arag kore goboladan koonfur galbeed cudurkan tibiyada saameynka waaladi
haa cuduradan maarata cudurkan waa de maaratay sida un lakin shaagi xillo wali ha roognayhe lankin laka shaago boor isku duubadaayo geek walyaable loo helay arawiy hadeeri laakiin hata wali ka dhiiridahayana ina la era t b hal oo baaro ina la era taa laftatitiaba horumaru ya la ero karo walow habadadahaayo meelo bersho markii adan fiirid habadadahaayo cudurkii hatana wali la ero karo fahamshay yaa walaa anka muhiimsan haaya ina qofkun cudurkun calaamadooga hoolan sheega tumi afar maalmood wal ku badan qofkoob isu qufaho inay is xarun caafimaad seeda yaa la kala taliya markun cudurkii maadaama burburka oo qeyb ku eyi oo wadanka iyo isu socod la-aanta ama maaratay ammaanka sababtis qeyb ku qaada korta markuu hadee wali nagadaas ah inayo t b da maaragtay faafti faafitaanka shabadada maadaama macluumaad faylahoo oo iyo xarumo oo rigli ahoo dadkii oo dhibanagahay ama degmooyinka ama tuulooyinka deganay in adeegow toosa anjarna wali dhiyaasa inay cudurkan ku baaho ama ka faafo meelo badan ka baaf yaa dhigi korta haddana dadka qaarkood lanki inta roogo meelo kale man gudubi karo lanki hoga roogo inta inahnin gudubi korna dhigi karto marka cudurada calaamadoogaas iyo caqabadoogaas ammaanka hajiye ku saabsan iyo kala qaybsanaanta siyaasado birsho weli qayb ku qaado koraan inay cudurkii siifida iyo iniyo maaragtay xarumo lafta jeetiya oo meerlinka talagalay inkayaalna wali culeyska nagadaas ah inay qofkun daawaha weydiisada yaa qaybka nagadaas inay tuuladii isu roogla isku ku noolado meellay cudurkaas ka dulaysado naftiisna galaafadiya isku dhiyaas cudurku intis badan sida la ogi waa wali saameynka waa leedahay dhinig dhaqaale amuur ijtimaaci ama maaragtay bani aadamka ama maaragtay horumarka bani aadamka dib u dhac ayaa insheena sababtoo hal qof oo t b qof shaqaysadaayay xooj ay ka shaqaysaday habab t b ka dheeda usigi nafaqi fade daawo fade daawo fade nafaqi fade reerkii usa inshaqeeyayna wali laka yaabahay iniyo yoon macluul hala dariso ama dhibaato hala dariso markuu masuubiyow t bda makadhiyaas ama maaragtay masaamayaas qofku jirshay bes adlay masaamayaas laakiin wali saamayaase bulshada iyo deegaanka iyo nolol bani aadamka ka noolaya dhonga saameynka weeladaas gabagabada iyo t bda deegaanada koonfur galbeed saameynka weelatay may ka hosna maalinta t bda adduunka gobolada koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed may dabaaqeedan dir lahayd oo ku midata dhakhaatiirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka horgalayan
horta maalintaas xusitaansha waa caalami waaha caalamka iyo antaala laakiin un ma gobol ahaan iyo degmo ahaan hoobhay dadkii ka howlanaayay oo ba-un xusna haddee un wanu ku erhano gaar amala laakiin wali haytaye iniyo oo maaragtay dadka howlagaas shaqada kule iniyo xasuusadaan maalintaas oo dadka maalin nagata markun meelo caalamka ku xusaw siyaabo kalen ku xusaw nagata una qaabka seed lakuku horseede se lakuku badbaade se udurku laka erab tire yaa ina badan laku hadalo yaa faylhayti laakiin ma dhiina walina hadee tabardarooyinka ama maaragtay maamulada qaar jaran sababtiyo yaalan aanaya kor ama isfaham darro ama maaragtay arrimo siyaasadeedo badan oo jara yaa dadka hilmaansii karo ini arrimaha bulshada laftatiitio laisku hilmaamo markuu ma ma eraana maaragtay ma ka eedayaana qofna mayan xusu wayta ma eraana laakiin caalamka baa laku xusahaya meelkaas baa laku xusahaya laakiin una maadaama bahdii caafimaadka una erna t b-dana walaa walaa macluumaadka inka badan aan ku haayo kumid ayin walaa inta badan oo inta badan bulshada deegaanku ku nool in kasaasa inaan t b-da macaamilsha ama maaragtay xiriirsha iyo aqoontii walbana ha kula tacaali in kasaayaan yaa horta sababtay iniyo hadda macluumaadka aan koosi laakiin maalin xusow dadkii xuso jariya intaale laakiin un ujeedada un kulan wali waaye inay dadkaana ka baraarugaan cudurku unay cudur daawo la eyi inay cudur halis e eyi inay cudur laiska daari karo ama hatana maaragtay lanis laisku ilaaliyo karon eyi inay dadkaana ka baraarugaan oo daawadana sida saxda aan weydiisadaan daawo qalada aan isticmaalna sidaas waajibka ani adibna saaran kaas yaw sidii la kahelo lahaay marka macluumaadka caafimaadka layma ah ee macluumaadka arrimaha bulshada iniyo dadka lakula hadalo yaa eed muhiim in la-a aan fikirkii kay waran wali kala taliyay bulshadana dhegan sidaas iniyo ogaadan t b-da nidaam gaara ee lanka talagalay jarta siyaabo badan laka baarawa jarta siyaabo badan oo maaragtay laku korseedawa jarta markuu iniyo ku fikiraan oo maaragtay meelo haba munaasaba daawo ku helo karaan weydiisadaan iniyo daawo sax ah iyo baaris sax ah weydiisadaan oo daawo qalad aan isticmaalna daawada qaladka ee siyaabo badan la sheegno korto inay daraagsan walda rabo warmaa sheegno korto inay daawada dhakhtar laan lan isticmaalna inay baaris aamin ah weydiisadaan saasa kala taliya dee maaragtay idii aan xasuusanaynan hadee unaba ha taxasuusinay maalintun oo t b-da oo shalay hayti geeka oo maaragtay una dabagalka ana si un dadkaan an xasuusino maaragtay sababta lan xusawna si un ogna maalinta world t b dayga ama maalmo kaleba lan xusaw maalmo kale wali ku kuduwantaa maalintaas maalintii la helay ama la ogaaday cudurkan t b-da inay xal lan helo karo daaweyn lan helo karo marka qof kasta una noomida ina ka baraarugo cudurkan cudur halis aho waana laku badbaado karo dadka hoob laku baraaruji karo laku maaragtay si daryaal uweeldhadaa yaa iila-i markan eed iyadan u mahadsanyin wada maaragtay dadkana dhagan sidahay iyo adoo idaacadda warsan ku taraagta faysaldaay xuseen khayrkiisa tagay guud ahaan saaxiib yaal dhegaystayaal mawlabiis roodaan way boonantaha ka afmeeraneen xubintii caafimaadka ee idaacadda warsan ee magaalada baydhabo geedkii qayb kuhayti barnaamijka bandhiga raadiyaha warsan dhegaystayaal ma basan xasuusiyaane intii war alla war isin inaga caafimaadkii lakukudooda ko islatiin isin haniin gudbii kortaan waana maalin kastoo ahadana isin barnaamijka caafimaadka isinka dhugayso doontaan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo maalin walba oo ahaadee way baantaas idinku jeedi doona haddii ilaahay awoodilla qadara anoo ee faysal dhaayo xuseena intii hubintu hubin lamida waryadan kulamaana misdhaafno hanin dhawaadaa